bismi illaahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan shacabka puntland waxaana jeclahay inaan halkan uga gudbiyo maanta oo maalintii saddexaad oo ciidulfitriga ahayd hambalyadii ciidda ciidulfitriga oo maalintii ugu dambeysay waxaan leeyahay guud ahaan ku ciida ciid wanaagsan ciidan ciiddeeda kalena ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo baraare rabbi hayna ku gaarsiiyo waxaan jeclahay inaan guud ahaan shacabka puntland iyadana aan uga faa'iidaysto munaasibadan inaan ugu baaqo in laga wada shaqeeyo nabadda midnimada wadajirka iyo horumarka puntland guud ahaan gacmaha la isqabsado walaalayaal runtii sida aada ka warqabtaan anigu muddo waxaan kasoo shaqeeyey puntland waxaan laga soo bilaabo ilaa kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii aasaaskii puntland waxaan ka mid ahaa aasaasa raggii aasaaskeeda kaalinta mugga leh ku lahaa kaalin mugale baan ku lahaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii intii wasiirka muddooyinkii aan ka ahaana runtii waxaan is odhan karaa iyadana wax badan baad u qabatay dalkaaga iyo dadkaaga oo ay waajib kugu tahay waarime sida warakaa haro baa la yidhi waxa weeye haddii aan wax yar ka xuso iyadana waxqabadkaas waxaa ka mid ahaa dhismo wasaaradeedkii ugu horreeyey oo puntland laga hirgeliyo kun iyo laba kun iyo shantii aanu furnay oo aanu bilownay dhismihiisa laba kun iyo afartii dhismo wasaaradeed oo puntland laga hirgeliyo wasaaradaha waa ogtihiin dhismayaasha ay ku jiri jireen wuxuu ahaa kii ugu horreeyey uguna casrisanaa markaa runtii waad la socotaan waxaa ka mid ahaa waxqabadka iyaga anaga sharcigii dowladaha hoose oo puntland sharcigi ugu horreeyey oo dowladaha hoose oo loo sameeyo puntland local government low ilaa hadda shaqeeya caasimadda puntland horey uma ay lahayn sharci sharcigii caasimadda anaa u sameeyey xilliga anugu aan joogay wasaaradda waxaa weeye garowe city charter oo ilaa hadda caasimadda puntland sharciga ay ku shaqeyso uu yahay hirgelintii golayaasha degaamada oo in ka badan afar iyo labaatan degmo oo puntland aanu ka hirgelinay in golayaashii degaamada loo dhiso oo ahayd qeyb ka mida baahinta maamulka iyo dimuqraadiyeynta ay ahayd hadda habkan loo soo gudbay axsaabta iyo nidaamkan axsaabta in maaragtay muxuu ahay lagu gaaro oo dadku ay usii tababartaan sidii doorasho xor ah ay ku gaari lahaayeen ay u dooran lahaayeen waad ogtihiin oo magaalo kastaba maayarada waa la dooran jiray inkastoo xubnaha lasoo xuli jiray sida hadda baarlamaankeeda kan hadda loo soo xuli doono oo kaleetaba ah balse waa la gaari doonaa iyadana insha allahu in maaragtay muxuu ahay nidaamkaas loosii gudbi waa loo gudbi doonaa golayaasha degaamada waad la socotaan hirgelintoodii degmo walbana aanu tagno usoo dhisnay dhismayaashii dadkii barakacyaasha ahaa oo haba ugu badnaadeen dhismiyaashii caasimadda garowe laga dhisay dadkii barakacyaashaha iyo iyo boosaaso oo ilaa kun iyo dhowr boqol oo guri ee dadkii barakacyaasha soomaaliyeed ee dagaalada soo aafeeyeen kasoo cararay loo dhisay oo ilaa hadda ay degan yihiin ku nag yihiin hooyo hoy yacni qof walba oo si fiican maaragtay ugu hooyan karo oo laba qol iyo saddex qol iyo musqulahoodii iyo wax walba oo dhismo ah ay ahayd mashruuca horumarinta degmooyinka oo ilaa hadda ka shaqeeya g b l g mashruuca tiraada loo yaqaano halkan waxaa weeye mashruucii anagu aanu bilownay oo ilaa hadda puntland ka shaqeeya ilaa waqtigan hadda aynu joognana haddii anugu mar walba waxaan u taagnaha waan ka shaqeeyaa waa horumarka iyo nabadda iyo wanaagga puntland weli waan u taagnahay anigu marka hadda walaalayaal markii aan tixgeliyey taageerada ballaaran kalsoonida rabitaanka shacabka puntland ay ii hayaan gudo iyo dibadba markaan tixgeliyay aqoonta iyo waayo aragnimada aanu leeyahay dadka iyo dalka iyo degaanada puntland oo aan gebi ahaanba intooda badan soo wada maray miyi iyo magaalo baahidoodana aan runtii ka warqabo markii aan tixgeliyey tala soo jeedinta bulshooyinka puntland qeybaheeda kala duwan gudo iyo dibadba ku qanacsanaa waxqabadkii anigu aan qabtay muddooyinkii aan xilalka kala duwan puntland ka hayay soomaalida waxay ku mahmaahdaa magaalo waa madal inta joogtaana waa marag haddaba anigoo tixgelinaya talooyinkaa iyo codsiyada badan ee iiga timi walaalaha puntland ee ku kala sugan gudo iyo dibadba maanta oo aan joogno caasimadda puntland ee garowe waxaan ku dhawaaqayaa inaan u taagnahay aan ahay murashax u taagan xilka madaxtinimada puntland laba kun iyo afar iyo toban sideedda january cod dheerna waan ku sheegayaa mar kaleaan ku celinayaa maanta oo aan joogno caasimadda puntland ee garowe waxaan kaga dhawaaqayaa cod dheerna kusii baahinayaa inaan ahay murashax u taagan xilka madaxtinimada puntland haddii allaha awoodda lihi uu igu guuleeyana waxaan jeclahay inaan puntland aan hoggaankeeda haddii aan ku guulaysto in aan ku hago tubta toosan cadaaladda dimuqraadiyadda dowlad wanaagga horumarka nabadda midnimo iyo wadajir reer puntland oo dhan gacmaha ay isqabsadaan puntland guul iyo horumar baan u rajaynayaa wabilaahi towfiiq allah mahad leh asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waana mahadsantihin walaaliin